guddoomiyaha gobolka bari taliyaha ciidanka birmadka puntland taliyaha howlgelinta taliyaha nabad sugi ee c i d da saraakiisha kaleeto guddoomiyaasha xaafadaha odayaasha ganacsatada dhammaan waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaan shirkan aanu saaka halkan isugu yeernay oo maxay tahay ajandihiisu yahay nabadgelyada magaalada boosaaso ka tashiga oo shirkan oo ah ka tashiga nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada boosaaso shirkan waxaanu ku casunnay geerashlayaasha magaalada waxaa ku casunnay ganacsatada hoteellada leh magaalada waxaa ku casunnay guddoomiyaasha xaafadaha waxaa moodaa ganacsatada hoteellada leh halkan waxaa ii yaalla waxaa halkan maxay tahay lagu casamay siddeetan iyo kow hotel waxaa jooga afriton hotel waxaan u aragnaa hoteellada aan iman inay yihiin dembiilayaal adeecaddaanu ka naadinay qof qof baanu ugu tagnay waxaana la la marin doonaa maxay tahay sharcigaa la marin doonaa tallaabaana laga qaadi doonaa kuwii maxay tahay hortooda dadka lagu laayey oo amnigooda mas-uuliyadda qaadi kari waayey baan iman halkan waa mas-uuliyad darro waana la xisaabtamaynaa sharcigaana hor keenaynaa waa la naadiyey inay halkan yimaadaan iyaga ayaa waxay samaysteen waardiyayaal shakhsiyaad ee ehel la yihiin oo aan ahayn kuwa sharciya sharci darrana ku jooga sharcina ku sharci darrana ku ah waardiye kuwaasna lagama yeeli doono dhammaan hoteellada magaalada ka howlgala waxaa la marsiin doonaa sharci sharciga la marsiin doona wuxuu yahay qof allaale iyo qofkii seexanaya waxaa joogta hay-adda c i d da waxay u qaybin doonaan foomam qof walba oo seexanaya foomkaasay ka buuxin doonaan hoteelladu markay foomkaa ka buuxiyaan subaxdii sida saldhigyada magaalada boosaaso ay u keenaan war-subxeedka bay u keenayaan hoteelkii aan u hoggaansamin amarkaas albaabadaan waxay kala baxeenaa waxayna noqonaysaa maxay tahay meel gelgelina oo aan cidina degin hoteelna aan ahayn ciidanka amniguna fasax bay u yihiin wixii ka dambeeya goorta iyo wakhtiga la go'aamiyo in sha allahu tacaala inay gudaha u galaan albaabada kala baxaan ciddii hurda laga soo daadiyo meeshaasna laga dhigo ee la mid noqoto xeryaha ay ku dhuumalaystaan kooxaha qaswadayaasha ah iyo dhagarqabayaashu maanta oo ay taariikhdu tahay labayo labaatankii bisha wixii ka dambeeya waxaa la ka howlgelaya hay-adda c i d da waxayna u qaybin doontaa insha allahu tacaala hoteellada foomamkaas waxaana warbixinteeda iyo qaabka loo buuxinayo iyo qaabka warsubxeedka loo keenayo iyo qaabka loo nadaaminayo sharixi doona insha allahu tacaala mid ka mida saraakiisha isaga ayaana faahfaahinta goortaan halkan loogu yeero insha allahu tacaala faahfaahin doona geerashyada magaalada geerashyada magaalada waxaa lagu xerayaa baabuurta waxay sameeyaan gaadiidka waxaa taalla bir badan oo rabshad lagu samayn karo waxaa la rabaa qof walba oo geerash leh in foom laga buuxiyo dowladda hoosaa foom lagaga buuxin doonaa laamaha amnigao dhan baa foom ka buuxin doona wuxuu mari doonaa maxay tahay sharci isagana loo dejiyey iyo qaab loo dejiyey qaabkaasay mari doonaan waxa uu mas-uul ka yahay geerashkiisa wixii ka dhaca waxa uu mas-uul ka yahay gaariga geerashkiisa kusoo xirooday inuu soo sheego waxa uu mas-uul ka yahay inuu maxay taye gaari aan maxay taye dhib wada inaan geerishkiisa lagu hagaajin lana keenin birta geerishkiisa taal inaan loo isticmaalin waxyaalaha qarxa inaan maxay taye dadka lagu waxyeelayn wax geerishkiisa yaal taas baanu iyagana ugu yeernay maxay taye waxaa la samayn doonaa form waxaa la samayn doonaa xafiis ka howlgala barnaamijkaas oo nin walba geerishkiisa iyo meeshiisa loogu tago lana waraysan doono sawir laga qaadi doono la diwaan gelin doono cidda damiinka ka ah la ogaan doono sharciga la marin doono insha allahu tacaala waxaa maxay tahay soo haray xaafadaha guddoomiyaasha xaafadaha guddoomiyaasha xaafadaha waxaa laga rabaa dadka magaalada boosaasa loo diraya fariintaas waa lagu soo celcelin doonaa insha allahu tacaala meediyahu si fiican inay ugu soo celceliyaan baa la rabaa baaqaas amarkaas intaba waxaana lagu amrayaa dhammaan xaafadaha magaalada boosaaso xaafad kasta xafiiskeeda guriga kirada loogu jiro ma jiri doono guriga kiro loogu jiro oo qofka kiraystay aanu xafiiska xaafaddaas soo marin laga diiwaangelin damiinkiisii la qorin dib baanu u wada furaynaa xafiisyada xaafadaha inta furan maahana inta kaletona waa guryaanu siin doonaa qof walba waa la rajistar garayn doonaa waxaa la joogi doonaa qayb ka mid a dadka shaqada ku leh qof walba oo gurigaa degan mulkiilaha guriga warqadda laga saxiixayaa dowladda hoose waaxda howlaha guud baa saxiixi doonta guri kasta oo kiro loogu jiro waa la ogaanayaa haddaba toban cisho buu haystaa qofkii gurigiisa cid aan aqoon ka kireeyey haddii tobankaa cisho uu kusoo diiwaan gelin waayo inkastoo magaaladu ballaaran tahay laakiin xaafad walba waxaanu ka fureennaa xafiiskii lagu diiwaan gelinayey tobankaa cisho qofkii kusoo diiwaan gelin waayo wuxuu noqonayaa dembiile wuxuu la mid yahay kuwa dhibta ku wada bulshada oo dadka ku laynaya barqooyinka magaalada kuwaas buu la mid noqonaya insha allahu tacaala sharciga ayaa isagana la marin doonaa waana maxay tahay la hor keeni doonaa oo mediaha laga soo dayn doonaa qofkii u hoggaansami waayo amaawiirtaas adaacaduhuna waa ku soo celcelin doonaan iyadoo xayaysiisana shaashadaha xayaysiisinta oo magaalada ku dhex yaal baanu gelin doonaa baabuur baanu la dhex wareegi doonaa magaalada insha allahu tacaala kuwa xayaysiiye ah oo barnaamijkaas iyaguna baahiya waa dhammaan waa barnaamij khusaya nabadgelyada iyo in loo hoggaansamo sharciga waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo koobo laba qodob oo amniga ah waxaa ayaantan magaalada boosaaso maxay tay ka dhacay accidentyo dad ku waxyeeloobeen laba qof lagu dilay waxaan rabnaa inaanay dadku ka argagixin waxaan rabnaa inay dadweynuhu la shaqeeyaan in booliska laamaha amniga la shaqeeyaan sida haddaba ula shaqeeyaan waan uga mahad celinaa cid allaale ciddii ka qayb gashay inay soo gudbiso qofkii dembiile ah qofkii lagu tuhmo dembiile waa lasoo afjari doonaa insha allahu tacaala qolyahan maxay ta dhagarqabayaasha ee dilka geysanaya ee argagixisada ah iyagana insha allahu tacaala waa lasoo afjari doonaa magaaladana waxa weeye wax dhibah oo ka jira ma jiraan accidentiga yar oo dhacay ma ahaane wax kale oo jira ma jiraan sidii caadiga ahayd weeye dhammaan waxaa maxay tay lagu wargelinayaa bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso inay maxay tahay soo gudbiyaan ciddii warkaan inuu dembiile yahay ciddii ka shakiyaan lana shaqeeyaan laamaha amniga maxay tahay waxna aanay ka argagixin howlgallada iyo laamaha howlaha amniga oo socda insha allahu tacaala si fiican bay ku dhammaan doonaan aad iyo aad baan idinka mahad celinaya inta ka soo qayb gashay inta kale oo aan halkan ka soo qayb gelinna waxa weye si gaaraan ula xisaabtameynaa waxa weeye nin walba waxaa looga yeeri doonaa saldhigga maanta ininka dowladda hoose la idinka yeelay si sharaf la usoo qaabisheen inta kale waxaa looga yeeri doonaa insha allahu tacaala saldhigyada looga yeeri doonaa waxaan rabaa